i kuma ana tegin laakiin waxaan ku tagnay sifa khaasa baan ku tagnay oo nasasho iyo muxuu ahay caafimaad iyo ku saabsan iskasoo kasoo jagaranayo caankaas marka halkaa dalkaanu soo marayna mid walba waxaanu la kulnay jaariyadda somalilan dowladda faransiiska marka hore waxaanu la kulnay dowladda faransiiska laftigeeda ayaanu la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda baarlamaankooda sanadka ayaanu la kulanay odayaashooda ayaanu la kulanay qaybo badanoo bulshadooda kamida ayaanu mxuaha la shiro la kulanay shirkada weyn ee bolare la yidhaahdo ee maalgelisa doonaysa inay maalgeshato dekeda berbera waxnala qabsato ayaanu iyadana la kulanay si wanaagsan wanaagsan baana loogu soo dhaweeyey madaxdooda iyo mas-uuliyiintoodaba waanu la shiray annaga oo badan oo wasaaradii ayla wada socdaan kala duwan ee dowladda ka mida aynala socdaan halkaa si wanaagsan baana loogu soo dhaweeyey dalka ingiriiska iyada umaanaan tegin sifo rasmia iyada waxaan u tagnay nasasho iyo aan u tagnay iyo muxuu ahay kasoo muddo soo joog ayaan ku tagnay halkaa intii muddo a baan ku sugnaa yalkeeda waxaan la kulanay bulshada somaliland waanu la kulanay qaybo ka mida waanu la kulanay waxaan tagnay magaalada la yihahdo magaalada la yihahdo muxuu ahay baan tagnay liverpool halkaasoo aan communitiga aada ugala kulano aad kulle aad filayaan ha ka aragteen tviyada ka aragteen oo iyadana si wanaagsan wanaagsanna loogu soo dhaweeyey halkaa dadka dibadda aanu ku aragnay waxaanu kusoo aragnay dad aada iyo aada mutaxamisiin uga ah qadiyadda somaliland iyo ummadda reer somaliland iyo waxqabashadeeda aadna ugu faraxsan kuna faanaya dalka iyo dadku halkuu gaadhay iyo wuxuu qabsaday dhinac walba waxay diyaar u yihiin inay haddii waddada ceergaabo la dhisayo mashaariicda kale dalka socota inay maal walba ina inay ka hawlgalaan wax ka bixiyaan qaaraan ka bixiyaan ay qaaraan way ka bixiyaan gacan ka geystaan ay duniyada dadkan ugu baaqaan ayay diyaar u yihiin waxaan aragnay ummad dadkeeda ku faanaysa dalkooda ku faanaya ummadooda hore markiisa jecel intaa aanu soo wareegeynana dadka anina aad baan ugu gabaabinaynay waxaanu uga warramayna dalku halkuu gaadhay iyo waxa uu qabsaday iyo meesha uu gaadhay waana mid aanu kuwada faraxsannahay insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa in ummadda reer somaliland aan u rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo inaynu meel fiican gaadhno innaga iyo wax wada qabsigeenna iyo wadajirkeennana aynu xoojino mar walba aada iyo aad baa umahadsanta
waxa xeerashada golaha wakiilada meelna waxkabedel baa ku sameeyey labadii kufideen awoodihii baa laga dhimay muddadaasi ay hawlaha socdeen wadanka waa ka maqnay adoo arrimaha shaba aragtaa
arrimaha dalka gurihiisa ka socday arrimaha dalka de ka socdeen taas waxaa u taallaa golaha baarlamaanka ayaa u taallaa taa golahaas ayaa de ku shuqul leh waxay ummadii
waxay tahay gudoomiyaha baarlamaanku maalinkii kale markuu yimid waxa uu xukuumadda ku eedeeyey in ay faragelin ku hayso golaha baarlamaanka islamarkaasina mooshin lagu oogayo gudoomiyaha inaad xilka kaga xayoobisaan dalkana waa ka warqabta arrinkaas uu idinku eedeeyey gudoomiyuhu sidee baad u aragtaa
ama kama warqab in lagu eedeeyey kamana maqalafkiisa laakiin dowladdu shaqay leedahay baarlamaankuna shaquu leeyahay baarlamaankuna shaqada u leeyahay buu gudanaya sharcigana kala xadaynaya cid walo weyna xadkeeda ku ekaataa annagu diyaar baanu xadkaan leena ku
ekaataa waxaa jirta siyaasiyiintii yuurubca dalkala dalka oo samaystay madal ay kaga tashanayaan aayaa qaranka somalilan taasoo ay sheegayaan dhaliilo fara badan oo xukuumadda aday hortaada bisha tobankaygaanay qabanayaan doodii ma ka qayb gelaysa ma qayb gelaysa doodaa ay qabanayaan
doodaha qaranka ku saabsan qaran waxaa qaban kara qaranku ciddii u idmaday buu qaban karaa doortay dawlad buu u doortay si dimuqraadiyu ku doortay madaxweyne u doortay anaa madaxweyne lay doortay doodaha qaranka waxaa qaban karaa oo keliya dawladda cidda ay qaranka u egbada qaban cid kale ma qaban karto dood qaran ay leedahay inantaasa ugu dambaysa
markaana waxa mustaqbalka loo eego shuruucda caalamka international un-ka article one article two in wadan lagu aqoonsan karo heshiis international afar wax hadii loo dhiibto kow hadii loo dhiibto dowlad dad population iyo qayb iyo weliba inay xiriir la yeelato ayuu sheegay isla markaana madaxda somalilan weli kumaanaan maqlay oo su-aashaa ka hadlayo international looga kula dagaalamaya isiraaqa somalilan si loo raadiyo su-aasha waxay la tahay uma hawl yaraysano haddana waariga ka warramayey dowladaha dunida waxaan ugu wareegaynaa inaanu ka dhaadhicibno qadiyadda somalilan qadiyadda somalilan aniga qura maaha intii aan xilka hayay maaha eh intii ay dowladda somalilan jirtay dowladda somalilan dunida waxay cadeynaysay sirarka adduunkay ka qayb gashaa waa loo yeedhaa dad walba aynoo yimaada madaxba aynoo timaada cid walba waa la xidhiidhnaa xidhiidhka aynu dunida leenahay ma yara wasaarad aan ku kalsoonahay oo aan madaxdeeda ku karsoonahay aan wakiiladeeda ku karsoonahay oo arrimaha dibadda layahadaa jira oo aan shaqo kala qabanay inay naga dhacdhiciso dunida dowladda dibadaha ayaa jira waxaan filayaa yaynaan u sabir daraan dagaal baa laynooga baahan yahay midnibaa laynooga baahan yahay ismuujin baa laynooga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inaynu meel uga soo wada jeedsano oo dadnimadeenna iyo jiritaankeenna u muujino cid walba u cadeyno kuna faano si dunidu inaynu aqbasho inaguna inaynu aqbalo aad iyo aad baad mahadsan aad iyo aad baad mahadsan